hay-adda hormuud salaam foundation ayaa magaalada muqdisho deeq lacageed ugu qaybisa haweenka danyarta ee ka shaqeeya nadaafadda gobolka banaadir deeqdan lacageed ayaa loogu talagalay inay ku afuraan haweenkan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan raax xuseen oo xubin ka ah hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka warbixisay deeqdan lacageed haweenka danyarta ah gobolka banaadir waxaana soo gaarsiinay deeq lacageed si ay ugu kaalmaystaan bisha ramadaan si ay ugu afuraan maadaama ay yihiin dad danyar ah oo aan shaqaynin hormuud salaam foundation waxay ugu talagashay dadka danyarta ah bisha ramadaan inay ka farxiso inay qaybaha dadka ee nugul ee aan waxba haysanin inay kala gaarsiiso deeq kala duwan sida kuwa xanuunsan kuwa xabsiyada haweenka danyarta ah agoonta intaasna waxay ka mid tahay sadaqada la bixinaayo bisha ramadaan iyo inay rabto hormuud salaam foundation iyo qolo kambaniyaasha ama shirkadaha bixiya deeqdeeda ama fangareeya inay macnaha bulshada wax ku soo celiyaan ayay u baahan yihiin qaar ka mida qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey hormuudaan salaama hormuudaan salaama hormuuday hawada noo jooga halkii la xigo masaakiintaad aruurisaay allaha ku aruuriyo qaar badan oo sannad kasta nagu xustiin cawatiina allaha ka dhigo hormuuday qaar badan oo sannad kasta nagu xustiin ood nagu aruurisiin ummadda kalena kuwa idinku daysadaoo danyarta u heliysa allaha ka dhigo anina waa qof oo wadankaas u soo dhintaan ahay ee maaragtay u dadaalay halagu siiy iyo halagu deeq ma aho wixii ilaahay isii baraka imaan alaas ininka iigu soo qaadeen caafimaad iyo kheyr allah ku sii maayo xaaladee waa iska maaragtay waa qof oo iska danyara ahay ee maaragtay oo labaatan iyo kow sano inaan shaqaynay ku halgamayey deeqdan lacageed ayaa loo keenay xilli ay baahi badan u qabeen haweenkan laguna guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan